Mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ka dhagax dhigay dhismaha xarunta Jaamacadda Imaam Shaafici qaybteeda mudug. Dhagaxidda xarunta ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Gaalkacyo, maamulka jaamacadda iyo mas'uuliyiin kale. Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha guud ee Jaamacadda Imaam Shaafici ayaa ka warbixiyay dadaalada jaamacaddu ku dooneyso inay ku hirgeliso xarunteeda gobolka mudug.
waxaan ku faraxsannahay inaan halkan magaalada gaalkacyo ee, xarunta gobolka mudug galmudug soomaaliya aan ka dhagax dhigno ee, xaruntii afraad ee jaamacadda imaam shaafici ee, oo noqonaysana xaruntii labaad ee gobolada Ee, kadib markaan soo dhisnay ama soo dhagax dhignay soo dhamaystiran dhismaheeda xarunta labaad xarunta kuwaad ee jaamacadda gobolada ku taala magaalada gurceel xarunta waxay noqonaysaa xarunta labaad ee jaamacadda imaam shaafici ku yeerata gobolada iyo guud ahaan xarumaha jaamacadda ay leedahay rasmi ule milki u leedahay xaruntii afraad ay noqonaysaa waxaan ilaahay ugu mahadcelinayna halkaan gaarsiiyey jaamacadda halkaas soo gaarsiiyey guushaas waxaan sidoo kale mahadcelinaynaa muxsiniintii waqfa dhulkan oo maxaan ku yidhi ugu deeqay in diinta ilaahay iyo khidmada iyo tacliimta loogu adeego waxaan leenahay miisaanka xasanaadka lahayn saari waalidiinta ha u baxsateen ajirkeeda la gaarsiiyo insha allahu tacaala jaamacadda imaam shaafiici oo looga bartay oo amaha leeskeeda uu yahay alasaala walmucaasara asalka in lagu dheganaado oo- oo dhaqanka wanaagsanaa iyo diintii subaneed lagu dheganaado abdheed in la ahaado adduunka lala jaanqaado culumta casriga la barto dhanka kale ku-xigeenka duuqa degmada Gaalkacyo injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ka mahadceliyay dhismaha jaamacadda.
waxaan rajaynaynaa inay gobolkan wax badan kusoo kordhin doonto oo ay haddii ilahay idmo culumta diiniga ah ay aad iyo aad uga qayb qaadan doonto een, kordhintooda iyo sare uqaadidooda een, bulshaduna way u baahan tahay ugu dambeyntiina axmed jaamac aadan guddoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka mudug ee wasaaradda waxbarashada ayaa bogaadiyey dhismaha jaamacadda dhagax dhigan aan dhagax dhigayno ee jaamacadda imaam shaafici oo runtii ah een, ka soo mid noqotay jaamacadaha ee gobolkan ee ku soo biiray oo ka furan oo aana rajaynayno haddii ilaahay idmo maadaama jaamaca ee ku soo caanbaxday dhinaca diinta ay tahay inay wax badan ku soo kordhiso gobolka